deegaanka bilicsan waa mid ka mida deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo waxaa ku nool dad isugu jira danyar ay saamaysay abaartii ku dhufatay guud ahaan dalka iyo barakacayaal deegaankaasi uu soo dhoweeyo abaartii saameyn ku reebtay iyaguna noloshooda hay-adda kaalmo oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalkaba waxay deeq raashin afurina gaarsiisay ilaa soddon qoos oo ka mid ah waayeelada deegaanka dadka baahiyaha gaarka qabo iyo dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka bilicsan ugu horreyn guddoomiyaha deegaanka bilicsan mudane cabdirasaaq ayaa qaybinta raashinta kadib la hadlay warbaahinta waxaana uu ka warbixiyey duruufaha ka jira deegaanka iyo siday uga faa'iidaysanayaan deeqda raashin ee lasoo gaarsiiya dadka deegaanka runtii deegaankan bilicsan dad badan baa ku soo barakacay oo duruufo dagaalla iyo abaaro soomaaliyeed baa meesha yimid dadkii dee xaalad waxaa lagu jiraa maxaan ku dhahay aad u adag bil ramadaan waa lagu jiraa nimanka qaralaha siiya soddon qoys oo weliba soddon waayeello ah dad indhoola ah dad curyaamo ah yaa runtii maxaan ku dhahay yaan ka soo xulnay soddon qoys duruufo adaga iska jirta dadka ilaa dhowr boqol oo qoys waaye ilaa lix boqol toddoba boqol bay gaarayaan waana dad meesha ku soo barakacay oo abaarihii iyo dagaaladii saameyn badan u geysteen waa dad aan runtii aanan waxba haysanin indhihiina yaad kulley ku aragtaan oo dadka hadda meesha fadhiyey xaalad adag baa dadkii ku jira marka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay nin kasta oo de maadaama lagu jiro bishii ramadaan ee khayrka badnaa nin walba inuu de xagga ilaahay uu sadaqada u baxsado sadaqada wax badan baa lagu daaweeyaa ninkii qofka xanuunsan sadaqadaa lagu daaweeyaa ajirkana dee waa loo labalaabayaa bishan ramadaan waxaa waaye marka in lagu dadaalo oo juhdi badan laga bixiyo oo maxaan ku dhahaa wax la sadaqaysto qofkana wixii uu sadaqaysto unbuu leeyahay dhanka kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay qaybinta raashinka ayaa ka hadlay iyagoona u mahad celiyey deeqda la soo gaarsiiyey
cali cabdi ah duulada balacsan joogo raashinaana la soo gaarsiiye intiina soo gaarsiisay intii soo dhiibtaba allaha barakee ilaahay idankii sadaqa aakhara iyo sadaqa adduunya allah u dhigo xoogooda allah u fur hantidooda allah u fiicnee ilaahay idinka owlaada ay leeyihiin allah u barya hantee xantada ay leeyihiin waxaan nahay balacsan odayaashii joogi oo masaakiin tahay qaxootigii joogaan nahay waxay raashiin oo afuraal eh oo wanaagsan loola keenoo sadaqa eh intay sadaqaysatana allaha liibaana annagana allaha nagu liibaana meetyada dhashe ciddaas oo nasbi nikax la wadaagtay allaha allaha gaadhsiiye